waxaan u yeerayaa cabdideer aadan yuusuf waxaan idinka codsanayaa inaad noo soo gaabisaan hadalka welcome cabdideer
mahadsanid asalaamu calaykum Ah, marka hore waxaan jeclahay inaan barto sharafta halkaan isugu timid inaan salaamo marka labaadna waxaan jeclahay inaan mahad gaara u soo jeediyo dadkii abaabulkeeda iga raali lahaa waxaa layihi kor u qaad geedka kuma fiicno waad garanaysaa sida sida politicians ragga siyaasiyiinta meelaha fadhiyaan oo meelaha sooma istaago marka waxaa weye in si loo isticmaalo geedkan maaha marka raali lahaa Waa marka hore waxaan jeclahay inaan dadka halkaan jooga inaan uga mahadceliyo kasoo qaybgalka wanaagsan oo aad kasoo qaybina xafladan iyo isku imaatinkan haddana waxaan jeclahay dadka dhalinyarada ah oo isku xilqaamay inay go- arrintan sound ah sida quruxda badan ee agaasinkeeda lahaa ina ayagana aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka runtii waxaan isleeyahay dad badan oo iga horreeyey baa hadda waxkii xikmad oo la sheegi karo sheegay Een, waxaan u malaynayaa ama ha ha noqoto siyaasada noqoto ama ha noqoto guubaabo kale ha noqoto ama tusaaleyn kale waxaan u malaynaya dadkii iga horreeyey baa arrintan dhamaystiray marka waxaan jeclahay inaan wax yar inaan kasoo ninkaan sandheero la yidhaahdo anigu kuma lihi xildhibaan waa waxaan we go long way back marka waxaan idin rabaa inaan idin sheego markii koowaad aan is aragnay aan kulanay sidaan ku kulanay waxyaala dhacay anecdotes oo yar yara oo dhacay intaan isnaqaanay bal inaan just xoogaa idinkaga taataabto bal intaan taa ogeyna waxaan rabaa cabdiraxmaan oo hadda laga jeedo inuu ka tegay meesha wuxuu yidhi sandheere iyo cabdiraxmaan baan boosta kusoo dhaweynay marka waxaan u malaynayaa cabdiraxmaan anaa uga soo horreeyay nineteen eighty two iyo waan boostanay marka waxaan u malaynayaa bostoni hadday noqoto xilli iga soo horreeysa weeyarta there's you guys laakiin hadda ma joogaan ima muuqdaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii baa sandheera iskuulka yaraasa waxaan ku kulanay magaalo la holsby waa magaalo yar oo dadka ku noola waxaan haddaa waktigaas qiyaaso in ahayd maybe lix kun toddoba kun oo qof baa ku nool waxa ugu weyn oo ku yaalay jaamacad ku taalla oo la yidhaahdo ras college baan iskugu nimid 1983 waxay ahayd bishii january 1983 sandheere wuxuu ahaa dadkii anoo cos oo boorso weyn jiidaya aan aqoon luqada si fiican ugu hadlin muxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo soomaaliya intuu yimid mataqaano war war waxaa iga timid mata i soo dhaweeyey oo madaxaa noqday roommate baan wada noqonay jid baan wada soomaali waxaa tidhahdaa qof intaa inaad baranaysid ama jid lamar ama jidin lacna mataqaanaa ama jal lada waxaan leeyahay waana la tegay jid baan wada maray mataqaanaa hadda waxna waa wada cunay marka waxaa idiin taabanayaa dhowr shay oo taariikh oo na soo dhacay u malay masandheere ma xasuusto colman ma xasuusta meel goobta laga cabtiri waxay ahayd sh- hal dukaan bay magaalada lahayd oo koofiga oo laga qaxweeyey waxaana weeyaan refill buu lahaa oo markuu qofku koob cabo haddana waad ku noqonaysaa limit ma leh markii dhalinyaro waxaan ahay aan xoogaa dhaqaalo ku wanaag aan haysan badan haysan waxaanaasoo saneero intuu yimaadeen wareera soddon iyo santimar thirty five centi iyo thirty centimaa qaada koobkii ahaa warna keen waxay uma haynaa markaasa waxaa saacna markaasa u yeera war hebel iyo hebel iyo hebel waa tagnaa markaasaa midkaan ku cabnaa midkiina midka loo dhiibaa iishoosho ninka hadda mataqaana daamanka kasoo baxay way caata wuxuu aan jilcaan lahayn hadda su dhayla xirayay maalna wadaa rakaan wariga ninaa qaabo noose dheere mata afkaaga oo leelay wallahi baa feeraheedi adag lahayn Okay. marka mississippi ilaahay waan mataqaanaa asagu ah, waxaan u malaynayaa anaa kaa horreeyay baan u malay hal semester kasoo hormaray isaguna waxaa weeyaan semester buu mataqaanaa iga dambeeyey aakhirka ilaahay wuxuu ku kaakan magaalada boston waxaan u malaynaa nineteen eighty six bay ahayd haddana waxaan ka wada shaqeynay anigu aan uga horreeyay state lead oo weli ka shaqeeyo halka berina weliga u shaqeeya nacasiintu meelo kale mataqaana hal meel bay bay fadhiistaan laakiin ragga libaxyada meelo badan bay tagaan anigu hal maal meel baan sagaal iyo labaatan sano baan ka shaqeynay state waa isugu nimid oo ka wada shaqeynay kabali laakiin waxaa jirta intuusan noqon intaa ka horeysa roommate baan ahayn oo bosta waa wada deganay waxaan soo xasuustay eh, intaan hadda ninku yiri war hadal baad sheegaysaa waxaa jirta jidkaa center street oo jamaica plain ku yaala center street waxaa ku yaala s t c jidka loo mara wey oo maxaa magaca jidku markuu markii loo socdo dhanka boston meel uu ku kala dhexdaa jiro train huntington avenue iyo center street xagga waadaa hortaada waxaa ku yaala dukaan waaga laga dhigay inuu seven eleven hadda ma- ma aqaan laakiin christis market orangery baa ku yaala sandeeraa wax ka shaqayn jiray manager buu ka ahaa manager maalin walba waxaa soo attaagan jiray wiilal yar oo spanish ah. marka uu anigoo reer mudug weye ma yaqaano nimanka buntuku hab bastooday wataan uu dheer buntuu soo qaatay waa maalinta waxaa la galay wiilal isbaanish oo dugaanka ina caraan raba iyo sandeer uu haysta marka marka xildhibaanku waxay waxyaalaha marka marka waxaan umala hadalkaa ku dheeraaday magartay waxaan uma dad badan baa ku xiga mar waxaa weeye ninkan waxaa weeyaan anigu meelo badan baa isla soo maray taariikh badan baa isla soo maray hadda sadeer waxaan leeyahay kusoo dhow magaaladan magaaladaadi weye dadkan waa dadkaagii weye runtii markaan u hadlana waxaa weeye magaalada boston ee meelo badan oo maraykanka la tagay magaalo ka fiican oo soomaali ku noolaato oo marka laga hadlayo qadiyada soomaaliyeed ay uga nool tahay inaysan jirin waa xaqiiqo wey minneapolis markay benjiin ka tagay meelo badan oo soomaalida ka tahay baan soo arkay meesha keliya ee qofka reer noqoto aan laku fiirin madeebanba uu yahay waa taxawil marka waxaa weeye kusoo dhawow iyo welcome again mataqaana insha allah waay khayr wasbax